الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على rasuulihi الأmiin وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama baعd waxaan soo gaarnay halka uu mualifku yihi faslun fasalkani wuxuu ku saabeysan yahay weelasha munaasabadda weelasha looga hadlayana waxaa weeye mar haddii la yihi طahaara laga hadlay biyihii waa in weel lagu shubtaa marka waxaa loo baaday axkaamu اlأwaani weelasha axkaamtoodii in waxooga yar laga tilmaamo iyadoon tafaasiil iyo faahfaahin badan la gelinaynin asalka weelashu waa inay xalaal daahira yihiin yeelasho iyo isticmaalba wixii aan daliil gaara reebin ama aanay najaaso la soo darsin markii halkaa laga hadlaya laba qaybood oo weelasha ka mid ah ayaa u baahan axkaamtooda in la tilmaamo wixii asal ahaan xaraam ah iyo wixii weele mutanajis ah isagoo asalkiisu daahir iyo xalaal ahaa labadaa qaybood unbuu ka hadlayaayo wuxuu yidhi taxilu طahaaratu in lagu طahaara qaataayo waa bannaan tahay min kulli inaa'in weel kasta laga طahaara qaato weelkaasoo طaahirin طaahira weel kasta ama geed ha ka samaysnaado ama dhagax ha ahaado ama wax kale ha ahaadee weel kasta waa laga طahaaro qaadan karaa biyihii طahaaradana waa lagu shuban karaa waana la isticmaali karaa ka weel ahaan bisharطi inuu طaahir yahay إila الdahaba wاlfidata weelka dahabka ah iyo weelka fidada ah iyo wlmaطliyi baxadihimaa iyo wlmaطliya baxadihimaa midkood wixii lagu dheehay ee lagu daray baxaysu yataxasalu minhu heer ay ka soo dhalanayso oo ka soo dhalaalayso shay-un wax dahab ah ama fido oo la taaban karo binaari marka dab lagu dhalaaliyo fayaxrumu isticmaaluhu waa ka xaraam weelkii sidaasaa in la isticmaalo cala arijaali waannisaa'i rag iyo dumarba fi tahaarati tahaaro in loo isticmaalaa xaraama waalakli waashurbi cunto iyo cabitaan in loo isticmaalaa xaraama iyo wagayri daalika intaa waxaan ahaynba walow ziine iyo qurux iyo xarago keliyaba ha noqoteen wakada ikhtinaa'uhu in meel la dhigtana waa xaraam bila isticmaalin iyadoon la isticmaalaynin xataa almiilu waxaa xaraam ah almiilu ushi indhakuulka oo min alfidati ah indhakuulka marka la indhakuulanayo qoriga yar ama usha yara inta la gashada indhaha lagu marmarsado intaa ushaa hadday fido tahay xataa xaraam wey halkan mualifku wuxuu kuu sugay laba qaacida weelashu asalku waa daahir marka koobaad asalkana weelashu waa xalaal oo waa bannaan yihiin isticmaalka guud iyo tahaarada gaar ahaan waxaa laga soo reebayaa weelasha dahabka iyo fidada ah asalka taxriimkuna waxaa weeye in nabigeena sala allahu alayh aalihi wasalama uu xaaraantinimeeyey in weelasha dahabka iyo fidada wax lagu cabo ama wax lagu cuno oo laa tashrabuu fii aaniyati adahabi waalfidati walaa ta'kuluu fii sixaafihaa ama sixaafihimaa weelasha dahabka iyo fidada waxa ku cunina ha ku cabina waxna suxuuntoodii iyo weelasha cuntadee laga sameeya ha ku cunina fa inaa lahum fi dunya walakum fi laakhirati gaaladunbaa adduunka isticmaasha idinkuu aakhiraa la ydin siin doonaaye iska daaya riwaayadda qaarkood baa tacliilka taxriim ku caddeeyey oo waxay yidhaahdeen alladii ya'kulu wayashrabu fii aaniyati الdahabi wاlfidati inamaa yujarjiru fii baطnihi naara jahannam waxa uu liqayo jarjarada waxaa la yidhaahdaa markaad wax liqayso shanqarka dhuuntaada ka yeedha ama juqdhe ama qurjucdhe waxaa doonay ku magacow adiga jarjaradu waa asmaau sawti wey ismu sawti dhawaqaasaa jarjara magaceeda la yidhaahdaa lan asmaadu nooc waxaa ka mid a aswaada iyo dhawaqa albaabkii qab buu yidhi qabtu albaab ma hadline waa dhawaqa uu bixiye soo maaha shimbirta markay ka hadlayaan iyo huraabkana waxay dhahaayeen walow qaala alghuraabu qaaq qaaq haddaba waa dhawaq magaceed weeye marka ereyga jarjara waa ismu sawtin waa shanqarka dhuunta ka yeeraya marka wax la liqo cabitaan iyo cuntaba haddaba dhawaqaa yeerayaaye waa naar buu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam maxaa naar lagu mutaa ma xaraam la sameeyey mise karaahiya mubaax fadalla xadiidku in wax lagu cuno oo lagu cabo weelasha dahabka iyo fidadu inay xaraam tahay taas waxaa laga soo reebay weelasha asalkoodu ibaaxo weeye ila adahaba waalfidata xadiidku wuxuu ka hadlaya cunta laakiin tahaaro kama hadlin iyo isticmaalkan iyo ziino midna laakiin waxay dhahay xadiidku wuxuu sheegay awjuhul isticmaalka weel la isticmaala ashrafuhaa wa afdaluhaa wa ahamuhaa cunto iyo cabitaan wey haddiiba wixii u muhiimsanaa uguna badnaa la xaaraantinimeeyey qiisa calayhi albaaqi cuntadii iyo cabitaankiibaa inta kalena isticmaalkii iyo tahaaradii looga qiyaasan bay yidhaahdeen marka saas darteed weelashii dahabka iyo fidada in la isticmaalo ama la iqtinaa iyo kayd la dhigto taxriimkoodu waxaa asal u ah dahabka iyo fidada cunto iyo cabitaan baa nasan la xaaraantinimeeyey inta kalena waa qiyaasan waxayba yidhaahdeen weelkii isticmaalka mujaradka ee ziinada ah koob dahab oo halkaa la dhigtay iyo miiska la saartay iyo alaab dahab oo meelo laga lalalmistay guriga iyo lama ogola waxay yidhahdeen haddiiba kii manfacada lahaa la diiday ee manfacadii sharcan muctabarka ahayd ee asaaska daruuriyaadka ayd haddii la diiday manfaco aan daruuriyaad ahayn oo mujarad ziina min baabi awlaa qiyaas awlay halkaa iyaguna la mareen haddaba hadday soo ururtoy soo nuxurku noqdo dahabka iyo fidada weelashoodu cunto iyo cabitaanna nasan bay xaraam u tahay isticmaalka awjuhdiisii kale soo hartayna qiyaasan bay xaraam u tahay saasta wuxuu kugu tilmaamo ila adahaba waalfidata wey fayaxrumu isticmaaluhu cala alrijaali waاnnisaai fi اطahaarati waاlakli waاshurbi wagayri dalika wakada khtinaahu bila isticmaalin intaas waa nasan iyo qiyaasan bay xaraam u tahay wey miaalka xata almiila uu ku leeyahay ma xata almiilu miilku filooda carabiga miimka iyo ya-da iyo laamka markay israacaan laba macnoy leedahay midna waa masaaxaadka oo kilomitr iyo mayl weeye almaylu waa la yidhaahdaa ama almiilu cambiyada maylu baa la isaga akriyaa laakiin arab asalku waa almiilu masaafadan mayl iskaa nidhaano kilomitr iyo waxoogayga ah qaarkoodna laba ay gaarsiinayaan xisaabaadka kala duwan miil waxaa kaloo la yidhaahdaa bahashan indhakuulku uu ku jiro qoriga la gashadana waa la yidhaahdaa ama burush ha lahaado ama qori keliya ha lahaado wax badan baa laga samayn karaa dahab iyo fidatoona lagama samaysan karo oo isticmaalka awjuhdiisoo dhan ama ha yaraato ama ha weynaato iyo ziinada midna lama ogolo wey waxaa soo haray weelkii aan dahab khaalisa ahayn ama fido khaalisa aan ahayn isaga ka waran siyaabo badan bayna waxaan dahab iyo fido ahayn dahab iyo fidadu weelaan iyagii ahayn ay ku geli karaan laakiin markaynu soo uruurina laba suuraynu ka dhigaynaa suurana waa weel jabay baa lagu kabay suurana weelkan waxoogay macdan iyo maar buu ahaaye si loo qurxiyo baa dahabkii dusha lagaga dhalaaliyey qurxiyaa looga dhigayaa midna xaajaa keentayoo weel jabay baa lagu kabay labadaas suuruu ka hadlayaa ta jabitaanku walmudababu bidahabi baa inoo iman doonta waa weli suurada hore waxaa weeye weelkan markii la samaynayey weelashan ade marka la samaynayo dab iyo waxbaa lagu dhalaaliyaa markii uu kulaylkii hore qoyanaa baa dahabkii iyo fidadii oo la dhalaaliyey baa dusha lagaga dhoobay ama qaybo kamida ama dhammaantii weelkii dahabna ma aha dahabna waa ku jiraa fidana ma aha fidana waa ku jirtaa muxuu noqon xukunkiisu waxaau leeyahay wlmaطliyu kaa weeye ila اdahaba wاlfidata wاlmaطliya baxadihima midkood kii lagu dhoobee lagu daadiyey lagu xardhaya lagu qurxiyey xaraan buu noqon weelkaasna laakiin bisharطi haddii mar labaad dib loo dhalaaliyo inuu wax dahabiyo fidaa oo la taaban kara ka soo ururayaan haddaan waxbaba ka soo dhalaalaynin wax gaar uga soo bixina uusan jirin dhib ma laha qismu mubaax buu geli haddii wax dahab iyo fidaa intii la dhalaaliyo oo la kala saaro ay ka soo bixi karaanna xaraam buu noqonayaa marka saa darteed bixayu yataxasalu uu ka soo dhalaalayo oo ka dhalanayo minhu inaa weelkaa lagu dhoobay shay-un wax uun dahaba ama fidaa binaari dab haddii lagu shido weelka haddii la dhalaaliyo dhalaalin rasmi ah haddii wax dahab iyo fidaa laga soo saari karo waa xaraam xukmu dahabi walfidati buu qaadan oo wuxuu geli qaacidadii ay fuqahadu qaarkood yidhaahdeen ida اجtamaca alxalaalu wاlxaraamu halaba alxaraamu amiladeeda ay ka mid tahay xalaashiiyo xaraam baa la isku dhex daray ulliba alxaraamu ama halaba alxaraamu dheh taasi waa midii quruxda iyo ziinada ama lagu sameeyeyba midii jabka lagu kabay wاlmudababu kii lagu dhejiyey bidahabi dahab xaraamu weeye muطlaqan iyadoon la kala qaadin weel jabay dahab haddii lagu kabo xaaraam wey xaaraamtaa muطlaqan wuxuu ku leeyahay laba sifo wujuudan wa cadaman ha kala qaadin ma liziinatiba mise waa lilxaajati ha kala qaadin dahabkan lagu kabay ma kaiir baa mise waa qaliilla ha kala qaadin waxaan dahabka meesha ku kabani ma yar yahay mise waa badan yahay hadduu yar yahay hadduu badan yahayba waa xaraam haddii xaaje iyo baahi ay keentay iyo hadday ziine iyo qurux looga jeeda intaba waa xaraam dahab isaga marka agtiisaba ha marin wa qiila kalfidati halkaa qowlkaa hore waa saxiixii nawowi uu rajaxay wey waqiila waxaa la yidhi waa tarjiixi iyo ikhtiyaarkii raafici weeye kalfidati fidada xukunkeeda soo socduu la mid yahayo muطlaqan loo xaaraantinimayn maayo ee suuradaha qaarkood buu xaraam noqon sida fidada soo socota iyo dahabku waa isku mid iyo isku mid ma ahanee taqsiimka iyo tafsiilka soo socda fidaduu khaas ku yahay ee dahabku muطlaqan waa xaraam labadaa qowl weeye madhabku alraajixu cinda araaficiyi isku mid weeye wاraajixu cinda nawawiyina dahabku muطlaqan xaraam wey wa biاlfidati ay wاlmudababu biاlfidati midka lagu dhejiyeyna in kaanat idabatu dhejintu kabiiratan hadday weyn tahay oo liziinati quruxna looga jeeda fahiya xaraamu wey aw sagiiratan aw kaanat sagiiratan hadday tahay oo lilxaajati baahi keentayna xalla waa bannaan tahay aw sagiiratan waa mid yaroo liziinati quruxa aw kabiiratan weeye oo lilxaajati baahiya kuriha waa la n waa la nacay walam yaxrum xaraam noqon maayo wuxuu ku leeyahay fidada dabadeedu haddii meel wax lagaga dhajiyo oyna weelka dhan ku dhex samaysnayn saddex xukun bay qaadataa taxriim iyo karaahiya iyo ibaaxa saddexdaasay qaadataa saddexda xaalana laba wasfi zine iyo xaaje miyaa kabiir miyaa mise sagiir weeye qadarka iyo xajmigeedu baad isku celcelin hal suura waa xaraam hadday labadii wasfi ziine iyo badni isugu tagaan ida istamacat iziinatu maca kasrati xaruma haddii labadiiba meesha ay ka baxaan oo qila iyo xaaja isu yimaadaanna xalla haddii labadii wasfi midkood ka baxa meesha midkoodna la helana oo laba suuro noqon waa ziina waase yar yahay waa xaaja waase badan yahay karaahiya wey saddexdaa xukun bay kala qaadatay mar kale haddaan ku celina wuxuu ku leeyahay mas'alada laba yeeneed kala ilaali haddaad xaraamta rabta inaad ogaato ziine iyo kweynan kala ilaali goortay ziinada qurux iyo weynan ay isugu yimaadaan xaruma goortay labadaba ka baxaan quruxna maaha mana weynana xalla goortii midkood la hela midka kalena la waayana oo laba suuran noqon ziinaa la helay laakiin ma badna ama badnibaa taalla laakiin ziina ma aha labadaa suurana karaahiyo wey dahabkii haddaba calaa tarjiixi raafici waa sidoo kale isaguna calaa tarjiixi nawowina maya isaga haba kala qaadina gees aga dhig way wa bilfidati ay wlmudababu bilfidati kii lagu dhejiyey in kaanat idabatu kabiiratan hadday weyn tahay ko liziinati quruxna loogu dhejiyeen xaaje iyo baahi jirin fa hiya xaraamu wey labadii wasfi baa laisku helay aan laysla rabin aw sagiiratan lilxaajati way yar tahay oo ma badna ziinana ma ahanoo xaaje iyo baahi baa keentay xalla waa xalaal aw sagiiratan waa yar tahay laakiin liziinati faan iyo xaraga ku jirta qurux baa loo xidhay aw kabiiratan waa weyn tahay oo waa badan tahaye laakiin lilxaajati baahi baa jirtaa kuriha waa la nacay oo waa laga fiican yahay ma fiicna walam yaxrum xaraam iyo dembisa maaha masalada asalkeedu waa xadiidkii anas ee saxiixeynka ku yiilay ee uu lahaa anas radia allahu canhu wa ardaahu nabiga alay salaam weel baa ka jabay oo meel ka dilaacay fatakhada makaana shicbi salsalatan min fidatin meeshii dilaacu silsilad buu ku tolay fidaa saasuuna nabigu ku ogaa ibnu siriin baa wuxuu leeyahay canas baa inuu bedelo damcay xilligii nabiga kadib calayh salaatu wasalaam adeerkii hooyadii qabee abu alxa baa wuxuu ku yidhi daa sidii nabigu kaga tegay waxbaha kaga bedelin fatarakahu sidiisiibuu u daayey daahirka riwaayadaasoo bukhaariya warinayaan waxay tilmaamaysaa kabitaanka iyo tolmahan nabigaa sameeyey sal l slam nabigaana ku ogaan haddaba waa fida way yar tahay lilxaajana waa tahay xalla nabigaaba sameeyey sal alla alay wasalam intan kalena waa karaahiya ee taxriim gaari mayso wa macno tadbiibi tadbiibka iyo dabbadu laba macno labadaba way yeelataa markaad fii kutubi اfiqhi iyo abwaabtan joogtana macnay leedahay markii fii kutubi اlfiqhi baabu saydi wadabaaxi aada gaadhana addabbatu macno kaley leedahay waa xayawaan magacii markii fii kutubi musطalaxi اxadiiثi aada joogtana addabbatu wاtadbiibu macno saddexaad buu leeyahay waa wax la tiray oo intaad qortay khalad aada aragtay qalin dusha aad kaga jiiday wey waana la akriyi karaa inaad korkana kaga jiiday oo dhexdaad ka marisay qofkii fiirsadana waa aqrin karaa inay khalad tahoo la tirayna way muuqataa tadbiib baa la yidhaahdaa marka baabulfuqaha markaad joogtaiyo awaanidana macnaha ula dhaqan baabu saydi wadabaaxi markaad joogtana falow saada dabbatan dahab la dhejiyey haddaad tiraahdo ugaarsadaahay khalad wey markaad baabulmasaax tagtana dahab iyo fido iyo waar xayawaan iyo haddaad keento iyadana meesha kuma jirta wey baabu gulib musalaxa baabu kitaabati alxadiidi wa dabtihi baad masaladaa ugu tegaysaa saas darteed buu u baahday tadbiib iyo dabba waxaa looga jeeda baabkan inuu kuu fasiro wuxuu uhi wa macna tadbiibi tadbiib iyo ku dhejin macnaheedu waxaa weeye an yankasira inuu jabo mowdicun hal meel oo min alinaai weelkii ka mid ah oo fa yujcala la yeelo mowdica alkasri meeshii jabitaanka fidatan fida lagu sameeyo tamsikuhu bihaa weelkii ku qabanaysa oo kula xajinaysa soo kabitaanki iyo kutolmihuun maaha intaasi waa weelasha wixii xaaraamta ahaa shardiguna tahaaru ahaa tahaaradii laba qaybood weeye marka tahaa najaasadii daahir waa inuu yahay cagsigeedu weel najaasaa lama isticmaali kara wey najaasadii waa laba suura marka najaasa muxaqaqa iyo najaasa madmuuna wey hadday najaasadu muxaqaqa tahay laa kalaama adii najaasadii tahiirkii baa waajiba mubaasharatu najaasati waxin lagu shubtana de wixii bay kaa nijaasaynba hadday najaasadu mashkuuka tahay shakigaana asbaaq daahira uu leeyahayna cuumila mucaamalata najaasati اmuxaqaqati hadday najaaso laga shakisan yahay sabab looga shakiyana ay jirto sabab looga shakiyana ay jirto castaan iyo qaraa-in jiraan sidii najaaso muxaqaqa loola dhaqmi saa darteed buu ku yihi wa tukrahu waxaa karaahiye ah awaani اlkufaari wa hiyaabuhum gaalada weelashooda iyo dharkoodu waa karaahiyo wuxuu leeyahay manaa karaahiyadu cumuuman waxaa dhici karta inay najaaso yihiin oo gaal najaase iskama ilaaliyo weelkiisana najaaso kama ilaaliyo baktiguu ku cunaa doofaarkana waa ku cunaa khamrigana waa ku cabbaa dee gaalkan ilaahay kamama baqayo najaaso iskama ilaalinayo xukunku gaalada unbaa asal lagu ogyahay sidaas hadday koox muslimiin ahoo jiri iyo mooryaana soo baxaan oon xalaal iyo xaraan iyo nijaasiya daahirba kala saarin weelashoodu xukmu awaani kufaarun bay mashkuuqii qaadan asalku shakigu hadduu sidaa yahay wax calaamada iyo qaraa-in isticmaal muxaqaqana aan lahaynin in la iska daahiriyaa wanaagsan in la isticmaalana ma wanaagsana inta aad ka maarmi karto haddiise laguba ogaaday inay xumaan u isticmaalaan oy baktigana ku cunaan khamrigana ku cabbaanna wajaba gasluhaa cinda alxaajati haddaad ka maarmi karto waad iska dayin haddaad weel kala weydood ka maarmi weydo waad iska dhaqi asalkuna waa xadiidka abi taclabata alkhushani radia allahu canhu wa ardaahu riwaayada saxaaxa ku taalla wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay wuxuu yihi innaa biardi qowmin ahli kitaabin niman ahlu kitaabaan la degannahay afa naakulu fii aaniyatihim weelashooda waxba ku cunnaa markaasuu nabig ala sl fain wajadtum hayrahaa falaa takuluuha ama falaa takuluu fiiha haddii aydaan heli kartaa haddaad heli kartaan wax kale waxba ha ku cunina fain lam tajiduu hayrahaa wax kale haddaad weydaan faغsiluuhaa iska dhaqa wa kuluu fiiha isagana cuna daris baa tihiin weelka kama maarantid weelkoodii waxbaad isaga cuni kartaa haddaan markaa qaraa-in jiri weeye najaase in loo isticmaalay riwaaya abu daawuud iyo keyrkii waxay tilmaamaysaa inuu leeyahay abusaclaba innaa nujaawiru ahla alkitaabi wahum yطbkuuna fii aaniyatihim اlkhinziira wayashrabuuna fiiha alkhumuura khamrina waa ku cabaan doofaarna waa karsadaan nimankan gaalada kiristankaa iyo doofaarku inay ab wadaagaan soo maaratid weligood baysay wehel ahaayeen ilaahu saan bayna ahaan doonaan iyaga iyo doofaar saan bay isugu lamaanaan doonaan ilaa ciise yimaado fayaksiru saliiba maxaa ku xiga wayaqtulu lkhinziira ku xigta ilaa nabi ciise yimaado saan bay doofaarka u dhaqan doonaan laakiin innaga mushkiladda naga haystaan idiin sheegi doofaarka oo xataa baxsigii cilmiga ee tibbiga oo dhan isku raacay inuu maaddo suna yahay dhakhaatiirtoodii markaad u tagto hilib doofaar kaaga digi maayaan lakiin hilibka lood iyo aliga geeliya kaaga digin hilibka lood iyo geeliya aliga wuxuu ku leeyahy red meidka ama hilibka guduudan iska ilaali hilibka cad cun oo digaaga iyo malaygaa doofaarku hilibka cad buu ku tirsan yahay iyaga agtooda war nin doofaarku u dhiirigelinayo waa la cuni karaayo dhib ma laha kuleh geeliya aliga iyo loodana iska ilaali kuleh maxaan sameeyaa khudaarta khudaarta ku dadaal buu ku leeyahay masalada masale cusub ma aha masale culimmadu waxaan filayaa ilaa lix boqol toddoba boqol siddeed boqol oo sano ka hor bay ka hadleen asalka mas'aladanna waxaa nimankan macallin u oo qayb weyn ku leh nimankii yidhi akhruj lanaa mima tunbitu اlardu min baqliha wa qitaa'iha wa fuumiha wa cadasiha basariha ilaahuma niya salwa waan ka noognaye begel iyo ase misir iyo basalba iyo toomaan rabnaa nimankii yidhi nimankiin baa dhakhaatiirin o ah marka mas'aladani shubhadaa kaba mana walidalika shekh islam ibn taymiya raxmat ullahi aleyh xilligiisii wuxuu leeyahay nimanka hilbaha ka cararaya cagaarkana dago ordaya shubhaya shubhadii reer bani israa'iil baa ku jirtuu leeyahy waa goorma waa qarnigii toddobaad haddana qarnigii afariyo tobnaad baan joognaa toddoba boqol oo sano ka hor baa masaladaa laga hadlayay nin dhaktara wuxuu yidhi oo denmarkiisa oday ahaa buu nin soomaaliyeed oo hadda meelahan kiya aan koogaabaa u tegey bimunaasaba uu waraystay wuxuu yihi ni waxbaan kuu sheegi dadkan ma wada sheegno wuxuu yihi dadkan galbeedka iyo dhakhaatiirta taladoodan hilib daayiyo cumbe cagaar cunyeyna idin waleelini aabbaha muxuu cuni jiray hilibku cuni jiray iyo kuruskus dul saari jiray adigana maxaad soo cuni jirtay waan soo cuni jiray buui wuxuu yihi wadankan bii-o kastaba cudurro xanuuno qaabka nolosheeda ka dhashay leedahay qolyahan xoolahan iyo hilbaha ay cunaan iyo xanuunada ka dhasha iyo khudaar in lagu daweeye yaqaanaan isku biyo iyo dhaqan ma tihin jirkiinuna isku wax kuma soo korin wixii aabbaha iyo awgaa cuni jireen cunbuy markaasad caafimaadi waxba yayna ku wareerin kuwan ninkii wuxuu yidhi waan soo noqday markii baan hilibkii iyo kuruskii u yeertay maalinkiiba baxanuun igu dambeysay dad badan baa ku daweeyey marka waxyaabo badan baa jire waxaanu lala ordaye waag hore cad iyo caanaan naqine cad iyo laleeyahay calaan iyo caaran cadkii caleenta lagu bedelay masaladaas shubahoodii hore kama manna iska ilaaliya watakrahu awaani lkufaari wa iyaabahum dharkooda lishaki waxaa laga jiraa nijaasada kama ixtiraazaan iskama ilaaliyaan wa yubaaxu linaau weelkii waa bannaan yahay min kulli jawharin jawhar kastoo nafiisin qaali a laga sameeyo dahab iyo fida laguu diiday laakiin dhagxanta iyo macdanta kale qaaliga ah wax kastoo laga sameeyo weela isagu waa bannaan yahay ka yaaquutin wa zumurudin waa laba noocoo jawaahirta ka mida iyo dhagxanta qaaligaa wey dahab iyo fiduu nasku sheegay mas'aladaa sidaa ha rajaxo laakiin fi lmadhabi khilaafun baa jira qolaa waxay leeyihiin ciladii dahabka loo diiday maxay ahayd waxay dhaheen waa dhagxan sharaf badan oo qaali oo aada loo ciseeyo kow haddii dadkii guryaha la dhigtoo la isticmaalana masaakiintii iyo quluubtoodiibaa jabaysa digashay noqon qaarna waxay leeay cilladu saa hadday tahay dhagxan kaba qaalisan baa jira dahabka iyo fidadee masaakiinta kuwaasaaba oga sii daran iyagana cilladu waxay keenaysaa in la raaciyo qolana waxay idhahdeen may dahabka iyo fidada nas baa sheegay cilladda annaga gaarka looga dhigay garan mayne mar haddayna cilladu aada u caddayn iyaga ku khasisoo gaar kaga dhig ka madhab raajixan dariiqaasay qaadeen faslu fi siwaaki fasalkan wuxuu ku saabsan yahay cadayga cadaygu baabu tahaaru ka mid yahayo marka la weysaysanayo baa meelaha la nadiifinayo afka iyo ilkaha ka mida sunnada kusoo aroortay weysada in lagu daro wuxuu ku yidhi marka yundabu siwaaku fasalkani cadayga weeye yundabu siwaaku in la cadayda waa sunno fii kulli waqtin xilli kastaba cadaygu waa sunno wakti kasta in la cadaydana sunno weeye marka laga reebo ilaa lisaa'imin nin sooman oo bacda zawaari xilliga zawaalkaa kadib joogoo salaad duhur xilligeed gaaray oo fa yukrahu waa karaahiyo inuu sunno yahay awqaadgala qaarkoodna uu sii adag yahay cadaygu arrin sugan weeye nabigu ala sl in badan buu cadayga kala dardaarmay ilaa markii dambe uu yidhi qad akartu calaykum fi siwaaki saan idinku celcelinaya hadalkayga cadayga ku saabsani waa idinku batay isagoo xanuunsanna waa cadayday laba wasfi oo fii kulli waqtin taaganna nabigu waa ku cileeyey cadayga sunanimadiisa oo wuxuu yihi aلsiwaaku maطharatun lilfami mardaatu lirabbi afkana wuu daahiriyaa rabbina waa raaligeliyaa wakti kastaba rabbi raaligelintiisa waa loo baahan yahay sooma afkana mar kastaba nadaafad waa isaga baahan yahay gaar ahaan innaga oo kaleeta hadda waagii hore waktiyo koobkooban ba waxa la cuni jiray laakiin innaga afka iyo gacanta way isu muuqdaan afkan iyo gacanteenu maba kala libdhaanba salaada subax markuu saa u tukado waa shaah hadhow barqadii waa qureec markii afar saac shan saac la gaaro shaah iyo sharaab meelaha iyo buskud iyo ka raadi weeye duhurkii waa ku qade casarkii waa casariye fiidkii waa ku cashee marka afkeenna iyo gacanteena waa isu muuqdaanba ma kala dhammaadaan mar kastoo afkii wax lagu cunana afkii wasak baa ku hari waxbaa geli ilkihii waxbaa gaari nadaafadu joogtaad ugu baahan tahay marka walidaalika zayd bn khaalid iljuhani radi allahu canhu ardahu saxaabiga markuu xadiidan siwaaka iyo fadligooda wariyo wuxuu ahaan jiray dhegtuu u saaraan jiray cadaygu halkaasoo cadaygu u saaraan jiray dhegta hadda hadda waxba dhegta qasab ma ahe gaar ahaan magaalada aan joognayo waa boor badan taho isagii baa wasakaysan wax daahirin lahaye jeebka inaad saga wada tahay wax meesha ku jira wey yundabu siwaaku waa la suneeyey fii kulli waqtin xilli kastaba waa la suneeyey saasay nusuustu u tustay masalada ilaa lisaa'imin bacda azawaali fa yukrahu duhurka haddii la gaaro oy qoraxdu bartamaha dhinaca dhicitaanka u dhaaftee zawaalka la yidhaahdaay qofkii soomani yaanu cadayan xaaraan ma aho dembi ma aha laakiin karaaho weeye waa laga fiican yahay wey maxaa loo cuskaday xadiidka abi hureyre taqineen lakhuruufu fami saa'imi adyabu cinda allaahi min riixi lmiski waxa gufaacadaiyo urta ka soo baxaysa afka qofka sooman baa alla agtiisa iibka miskiga ee carafta badanee udgoon kasii udgoon ilahay agtiisa khaluufkii baa la isku qabsaday marka lakhaluufu fami saa'imi khaluufku ma afku ka yimaadaa ma urta af ka timaadaa mise caloosha maran gufaaca ay bixiso wey fuqahada shaaficiyadu waxay qabaan khaluufku waa waxa afka ka yimaada kaa in la zuuliyo ilaahay agtiisa waxood goog ku ahna xaaraan maaha laakiin waa laga fiican yahay waa min hunaa bay karaahada ka qaateen laakiin dood badan baa lagula jiraa wayataakadu waxaa adkaanaysa istixbaabuhu waxaa adag istixbaabuhu siwaagii iyo cadaygii inuu sunno yahay likulli salaatin salaad kastaba iyo wa qiraa'atin qiraa'o kastaoo qur-aan la akrinayo iyo wa wuduu'in weyse kastaba amaa weysada iyo salaada nas baa ku asaxay nabiga ala slam wuxuu leeyahay lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bialaat bisiwaaki cinda kulli salaatin ummadayda dhib inay ku noqoto haddaanan uga baqaynin salaad kasta inay cadaydaan baan fali lahaa waan ku waajibin lahaa wey wailaa sunanimadii waa qaayim riwaayad nasaa-i ibnu khusaymiya waxay ku daraysaa la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin cinda kulli wuduu'in wayse kasta agteeda iyo salaad kasta agteeda caday baan fari lahaa haddaba inuu sunnadu sii adag tahay salaada iyo wuduuga waa garatay oo qiraa'adu xaggay ka soo gashay iyada laba wej bay ka soo gashay daliil ahaan mar wayo salaada iyo qiraa'adu maba kala haraanba walidaalika salaada lafteeda baa qiraa'o iyo qur-aan la yidhaahdaa wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuudan soo salaadii maaha qur-aanka fajarka malaa'ig baa soo xaadirta tii habeenkii iyo tii subaxiibaa maalintiibaa isugu timaada qur-aankaa waa ke waa qiraa'ada fajarka qiraa'ada lafteedana salaad waa la yidhaahdaa walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid bihaa qiraa'adaada sooma qiraa'aiyo salaad maba kala baxaanba halkaa waa laga dheehday mid labaad oo qiyaasana waa laga dheehdayoo salaadu waa cibaada iyo qurbo wey weysaduna waa cibaada iyo qurbo wey qiraa'aduna waa cibaado iyo taqarub ila llaahi weeye qiyaasan cala asalaati waalwuduu'i bijaamici alqurbati waalcibaadatina waa la dhihi karaa halkaana way mariyeen wa sufrati asnaanin ilkahagu hadday bedelmaan ilkihii baa bedelmay ama aamus bay isla bedeleen ama waxaad cuntay bay isla bedeleen ama caday la-aan bay isla bedeleen ilkihii cadcadaa hadday casaadaan oy cadayla-aan la casaadaan inaad cadaydo si fiican u cadayda ilaa ay cadcadaadaan baa iyadana lagaa rabaa oo intee laga keenay xadiidku soo ma ahayn maharatun lilfami afkay daahirisaa dharka see loo daahiriyaa markuu wasakhaystee maraday cad wasak badasho nadaafadeedu soo in la dhaqa maaha ereygii caddaa markay wasak badashana maharatun daahirin iyo dhaqitaan buu baahan yahay tahaaradiisana siwaakuu wey wastiqaadi min annawmi hurdo markii laga soo kaco tanna nabigay ka sugan tahay oo idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaaki xadiidkii bukhaari iyo muslimba wariyeene xudayfata bn ilyamaan afkiisa cadayguu marmarin jiray markuu hurdada ka soo kaco riwaaya abu daawud iyo keyrkii iyagu waxay leedahay kaana laa yarqudu kaana la kaana laa yarqudu saacatan min leylin walaa nahaarin ma dhicin nabigu inuu seexdo saacadu wakti habeen iyo maalinkuu dooni ha noqdee fayastayqida ilaa tasawaka qabla an yatawada wuxuu cadeeyen jiray intaan weysiisan waistiqaadi min annawmina daliilkeedii wakaas wa dukuuli beytihi gurigiisa markuu soo galo guriga markaad timaado reer iyo ilmaha kaa soo horeeya asal ahaan markay reerkii iyo ilmihii a u timaado ilmihii waad qaadi waana dhunkan reerkuna sidoo kale haddii ninkii odayga ahaa ee maanta dhan reerka ka maqnaa irida markuu ka soo gala haddii afkiisa uro dhibaato weyn walidaalika nabig ala slam maxaa caadadiisa ahaan jirtay caaisho waxaa la yihi nabigu markuu guriga soo gala muxuu ka bilaabi jiray waxay tihi kaanat yabda-u bisiwaaki caday buu ku bilaabi jiray caday buu ku bilaabi jiray taana daliilkeedu dukuuli beyti kaa way wa tagayuri اlfami afkaagu hadduu isbedelo min akli kulli kariihi riixi wax kastooo qarmuun markaad cunto iyo wa tarki aklin cunitaan la-aan adoon waxba cunin waa meesha kutubada qaarkood fiqiga yihahdaan min azmin azamin aamus wax maada cunin cunto la-aantuna afku waa la doorsoomaa cuntadana afku waa la doorsoomaa gaar ahaan wax qarmuun haddaad cunto basal baxda soo cuntay inagu halkaa makhaayaduu geli basal iyo khudaar iyo bagal cayriin halkan soo dhigan markuu ka soo kacana usel safka soo geli markaasaad ka yaabado safka ku garab jiri inaad mantagto waxaa kaaga daran laakiin kaasi xalaal buuba cunaye ninka halka iridaa sigaarka ku dabiyey waa kaaga daran oo isagoo qaaci ka soo kacaya kusoo ag istaaga ee wadnaha intaad sisi noqoto aad tiraada allow dawla islaam hadday jiri lahayd kan saddex ulood inta lagu jiraa masaajidka isagoo camaadaya o dhega dhabanaya laga saari lahaa marka wax kariiha markaad cunto afkaagu bedelmo inaad cadayato wey cadayga ku dadaala marka cuntada waxaa kaloo ay leedahay wax badan oo ilkaha ku hara bay leedahay haddaadan cadayanin akhyaarta iyo golayaasha fagaarahaad soo fadhiisan markaasaa markaa hadasho ama aada qosasho baa intaadan cuntadii ilkaha salkooda ku wada jirtaa ka soo bixi sharaf daro soo ma nin weynoo intuu qoslay afkiisa cuntadii iyo beriiskii iyo raashinkuu cunay ama booshadii ka wada muuqataay arrin fiican maaha saas darteed cadayga ha lagu dadaalo iyo mataratun lilfami cumuumkii ahaa mardaatun lirabbi bay geli maxaa lagu cadayanayaa wey marka masaladaasi waa cadaygii sunanimadiisa iyo awqaadda sida gaarka ah uu sunnada u yahay maxaa lagu cadayanayaa wey wayujziu waxaa gudaya bikulli khashinin wax kasta oo adag ilaa usbuucahu lkhashina fartiisa adag maahane wixii kaleo dhan uu gudi halkan waa laba mas'alo wax kastaoo adag dabcan ilkihiina nadiifin karaa waayo wax nas ah oo xadiday oo cadayga waxaa iyo waxaa keliya noqon kara yidhi ma jiro maqsadka ujeeddada cadayguna waa ilkihii in la nadiifiyo haddaba wax kastaoo daahira ilkihiina nadiifinaya khashin adayga waxaa loo yidhi wax jilicsanoo soo laamaya dee idig maba nadiifin karo wax isagaba marka erigii waa adag yahay in la xoqaa la rabaa dee wax markaad saatay soo laabmay wax ma nadiifinayo marka wax kastoo adagoo daahira eligiina nadiifin kara baa gudaya taa waa masalo in laga soo reebo ilaa usbucahu lkhashina fartiisoo adag ka soo reeb waxay uga soo reebeen shaaficiyadu waxay yidhaahdeen fartu gacantaadu waa jirkaaga xubin ka mida jirkaaguna jirkiisuu ku cadayday lama dhihi kara yidhaahdeen luqada iyo isticmaalka iyo curfigu jirkaaga xubin ka mida kuma caday karto halkaasay mareen fuqahada laakiin qaar baa ogolaaday oo waxay dhahaen wax kale hadduu waayo sidii tayamumkii nin biyo waayey farta ha marmariyo waxala-aan bay dhaantaa aqalla shay waxay noqotaay soo kala fadhi ka roon maaha farta haddaad marmariso kala fadhi ka roon waye yaa yaqaana mahmahda asalkeeda mahmahda la yidhahda kala fadhi ka roon asalkeeda wax yaqaana midi ku jira ka soco marka halkaa u dhaafi wlafdalu sida u wanaagsanna biaraakin geedka cadayga la yidhaahdo oo yaabisin ingegan nudiya la qooyoo jilciyey bilmaai biyo intuu ingegay biyo lagu jilciyo waxoogay la dhex dhigay ama lagu yeerkarkariyey dhinacna waa jilicsan yahay oo ciridkii iyo ku dhaawici maayo dhinaca kale waa adag yahay oo si fiican buu u xoqayaa taasaa lagaa rabaa buu yidhi araaggu inuu ugu fadli badan yahay geedka cadayga ah daliil bay leedahay daliilkuna waa hadyigii nabiga sala allahu alay wasalam ibn mascuud baa wuxuu leeyahay sida imaamu axmed iyo tayaalisi iyo sanad xasana kaga warinayaan nabigu alay salatu salaam wuxuu leeyahay ibnu mascuud baa waxaan usoo guri jiray weye nabigu nabiga siwaaka min alaraaki geed cadaya oo inagu cadayga geedkaa nidhaana ah baan usoo guri jiray ibnu mascuud markuu soo guraya marka banaanku aadaya xagga markuu sii socdo saxaabadiiyo nabigoo maalin wada fadhiya buu cadaygii doonay isagoo sii socda ama soo socda baa dabayli ku dhacday isagana nin aada u tabardaran oo luga dhuudhuuban buu ahaa dabayshiibaa qaadqaadayba ninkii dhannaa markaasay saxaabadii meesha fadhiya qosan la daateen nabigu wuxuu yihi mima tadxakuuna war maxaa ku qoslaysaa buu yii waxa rasuulka ilaahay o min ximshi saaqayhi ninkaa luga yaryaridiisaa kuqoslayna ninka lugihiisa maata dhuumidoo yaryaridooda xidan xiidta iyo qoob sagaaran mooyeen wax kale ma moodo markaasuu wuxuu yihi atadxakuuna min ximshi saaqay ninka luga yaryarihiisa ku qoysaysan fawaladii nafsu muxamadi biyadih lahumaa ahqalu fi lmiisaani min jabali uxudin aakhare miisaan marka la saaro buurta uxud iyagaa ka cuslaan doonagu waxba lugahaas adduunku waxaa macno male maalmo waa laga tegiye aakharo qofka imaankiisi iyo camalkiisu intuu dhan yahay buu aakharo cuslaadaa saas darteed maxalushaahidku kaana yajlii lilnabiyi siwaaka min alaraaki wey tafdiilka halkaasay ka muuqanaysaa wa an yastaaka waa inuu cadaydaa baa sunno ah caradan si dababa uu cadaydo oo uusan kor u cadayanin sababtoo kor haddaad u cadaydo waxay gaari ciridkaaga bay dhaawici ilkihii inaad si fiican u cadayda ciridkiina aad ka badbaadisay inuu dhaawac iyo dhiig iyo ka yimaado baa la doonayaa culimmada qaar baa waxay saa ku fasireen xadiidkeennu soo marnay xudayfa kaana idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaaki waxay dhahdeen yashuusu ay caradan buu u marmarin jiray weeye macnaheedu culimada qaar baa saa ku sharxay wayabda-u wuu bilaabaa bijaanibihi alaymani dhinaca midigtuu horraysiiyaa midigta inaad horraysiiso ayaa sunna ah xadiidka caaisha cumuumkiisii weeye kaana yucjibuhu tayamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa tahuurihi wa fii shanihi kullihi arrintiisa oo dhan midigtaa laga bilaabaya gacantee lagu cadaynayaa marka biix baa lagu cadayn mise midig ayib masalada waxay ku xihan tahay cadaygu laba jaanib buu leeyahay jaanibna waa min almakaarimi muqtadahay keenaysa waa midig in lagu cadaydo jaanibna min alawsaakhi weeye waxay keenaysaa biixda in lagu cadaydo labadaa madhab baynu culimmadu u qaybsameen haddii laga eego siwaagu min sunani lfira inuu yahay wax rabbi raalli gelinaya uu yahay haddii laga eego jaanibkaasna wax alaalay wixii fiican oo dhan midig baa iska leh waana daahiru lmadhab saa weeye walidaalika wayabda-u bijaanibihi اlayman midigta waxaa loogu bilaabaya tafdiilan weeye haddii laga eego markaad cadayanaysa wasak baad saaraysaa awsaaq baadna iska soo saaraysaay sida lugaha marka la dhaqayo awsaakdan bidixda in lagu dhaqo istinjadiina awsaakda bidix laysaga dhaqay noqono mustaqdaraadka limaa siwaa daalika biixa loo isticmaali jiray bay noqon haddaba culimmadu labadaa madhab bay leeyihiin labada madhabna maxalka ay nadarkoodu eegayaan baa kala duwan ninkii yidhi midigta ku cadayana xukmu cadayga iyo sunanimadiisa iyo min alfadaa'il inuu yahay buu ku qiimeeyo oo ka egay ninkii yidhi bidix ku cadayana in awsaaqa iyo qashin iyo huuro la daadinayo buu ka eego bidixdaa qashinkana iskale wasakda labada arimood buu nadarka culimmada ku kala duwan yahay wayatacahadu wuxuu ku dadaalayaa karaasiya adraasihi gowsihiisa halka fadhigooda kora ah buu ku dadaalayaa kursigu waa markii wax la sameeyo meel lagu fadhiisto leeyahy soo maa gowsuhuna meel ballaaran ay cuntada ku fadhiisatay leeyihin halkaa waa meesha wax lagu ruugo waa meesha wax galgalaan waa meesha hawsha ugu badan qabatee wax ku dhaco si fiican iyada inaad ugu xoqdood u cadaydaa lagaa rabaa wy wayawi bihi wuxuu niyoonayaa asunata nadaafad keliya ha niyoonine hadyigii nabigiiyo sunnadii inaad fulinaysa oo min khisaali lfira aad ku cibaadaysanaysa niyo si aad ajir uga hesho wuxuu ka tegey hal jusiyo oo sunanka siwaaga uu ka tegey in carabkana la cadayo nabig ala slam carabka intuu cadayo buu dhihi jiray kaana yatahawacu waxaan tagnay wadamo galbeedka qayb kami qaaro kamid oo weligoodba carabkooda aan cadayn ilkahay cadayaan burush iyo saabuun bay isticmaalaan waxaan u tegay niman niman dhaaji la yidhaahdo waxaan u tagnay weligoodba aan carabkooda cadayn maba cadayaanba carab soomaalidii bay arkeena markaasay la yaabeen waxay dhhen waraan mawaalantiin carabkan la cadaya muxuu yahay dee ninkaasoo kale ilaahay baa yidhi iyo nabi baa yidhi ma yaqaani moogta marka waa waa loo falsafeeyey waxaa la yidhi carabku waa meesha cuntada iyo cabitaanka laguba dhadhamiyaba haddaadan wasakdan fuulaysa ka qaadin waxbaba dhadhamin mayse maadaama wa macaaniy wa qalaan badaaba kala garanmaniyo waxbaasi ka ah waxay u yidhahdeen qaar ay meel wada joogi jireen waxay yidhahdeen cuntada annaga saan u dhadhamino dhadhanka waa idinka dhadhamin fiicanna sababtoo ah carabka ayagii wax dhadhaminayey baa nadiifo durbo uu taabanaya idinkana was laka wasakaa saarano waxbaa ma gaadhaba qaar baa yidhi ay dhaheen waan tijaabinaynaa markaas intay carabkii soo cadaydeen bay waxay dhaheen wallahi waa rudin bisa inay tahay anu garan maayo haddii aan carabka waxoogay lix bilood dayn lahayn in la cadayo sunadii iyo fitradii iyo ahaaradii baan noo saamaxayni si aan u ogaano bal inay kala uda duwanta calaa kulli xaal shucuubta mujtamacaada waxaa jira aan carabka cadayin sunanka carabka in la cadayaa kamida nabiguna waa samayn jiray sala allahu alah wasalam khsaalfiraan ku dalaynaa faslun dadka qaarkii faslun isuu qorin baa laga yaabaa halkan waxaan ka gelaynaa khishaalulfitra wixii cadayga iyo ka soo haray qaybo kamida inuu sheego waxyaabaha wanaagsan ee hadigii sunankii ambiyada laga dhaxlayna ah fitrada saxiixa iyo wanaag iyo nadaafada iyo tahaaraduna ay keenayso wayusanu waxaa la suneeyey qalmu dufrin cidida in la gooyo wa qasu shaaribin shaarubadana la jaro wa nadfu ibtin kilkilahana la rifo iyo wa anfin sanka liman ictaadahu qofkay caado u tahay iyo wa xalqi caanati xalqu caanatin iyo timaha hoose in la xiro waliktixaalu witran in la indha kuusha tiro isdheer halaaan saddex ah fii kulli caynin il kasta wa gaslu lbaraajimi xubnaha faraha in la dhaqo wahiya caqdu duhuuri اlasaabici faraha dhabarkooda meelaha ay ka laalaabmaan weeye fain shaqa hadduu dhibo nadfu libti kilkisha rifitaankeedii xalaqahu wuu xirayaa wayukrahu waxaa karaahiyaa alqazacu madaxii qaar in la xiro qaarna la daayo wahuwa xalqu bacdi ara'si madaxa qaarkii in la xiro weeye iyo wa tarku bacdihi qaarka kalena la iska daayo walaa ba'sa dhib ma leh bixalqi kullihi dhammaantii in la xiiro dhib ma laha wayajibu alkhitaanu gudniinkiina waa waajib ilaha masaa'il khisaal lfira wey khishaalulfiradani xadiidkii nabigeena calayh salaatu salaam ka sugnaa bay kamid tahay abu hurayriyo nabigu calay salaam waa ku lahaa khamsu min alfitrati shan firada wanaagsan bay kamid tahay alkhitaaru gudniin walistixdaadu timaha hoosoo la xiro wanadfu libti kilkilaha oo la rifo wataqliimu ladaafiri cidyaha oo la guro iyo waqasu shaaribi shaarubada oo la gooyo intaasi waxay ka mid tahay waxyaabaha wanaagsan qaybahan kale oo xubnaha faraha in la dhaqa ahna iyadana xadiidkii caaisha ee muslim iyo keyrkii warinayeen baa riwaayaadka qaarkii waxaa ku yimid wagaslu lbaraajimi iyo xubnahaas iyagana in la dhaqo intaba waa sunan culimmada qaarkoodna way waajibiyaan xaaladaha iyo suwarka qaarkood haddaba cidyihii in la guro iyo waxyaabahan in la gooyaaye anas baa wuxuu warinayaa nabigeena sal slam wuxuu leeyahay waqatalanaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi waaalihi wasalam nabiga ilaahi wuu noo waqtiyeeyey fii qasi shaaribi wa taqliimi اladfaari wa nadfi libطi wa xalqi اlcaanati anlaa natruka akara min arbaciina y laylata sod afartan habeen ka badan inaanan dayn baa nala amray meelahan meelo awsaaka iyo dhidid soo gala wey timihii haddii loo daayo kilkilihii oo hoos timihii la daayo mujamacul awsaakhi bay noqon awsaakda isugu tegi markaasay dhididkii ay dhidideen iyo boorhkii iyo wasakdii ku duushay bay dhaafaha iyo baallaha wasakdii isugu timid ka wada cadaan wey iyadoo wada madax kuuskuusan oo timo jareera moodaad arki markaas wasakda saasa inaad hoosta ku haysatana waxay keeni markaad dadka soo ag fadhiisato inaad shiirto weli kuwan siikha ee timaha duuban ma ag fadhiisateen weli ma ag fadhiisateen xagga hawada hadduu kaa maro mantag baa ku qaban tima aan la dhaqinoo duuban wey saas darteed intaay joogaanna waa inaad dhaqitaan iyo nadaafada ugu dadaashaa ciddiyihii baa kuu soo haray oo ciddiyihii haddaadan gurin saa maanta markaa usoo wareegtaba ciddi intaa la eg oo hoosteeda wasak iyo qashin badan ka muuqdo nadaafad xumo wey waxaa kuu dheer labadii gacmood tii bidixda ahayd hadhow musqushaad geli waa ku istijoon ciddidu hadday dheer tahay hoos waxbaa geli sidii qaarkood musqushuu la galay isagoo ciddidu dheer tahay markaasuu kusoo istijooday iska soo dhaqiyo waxbaa u dhuuntay meelbu rag dhex fadhiyaa iyo cunto saa markuu yidhaahda bahasha waa usoo uraysa dadkuu fiirfiirinaya uf buu leeyahay isma ogin isagaa meesha ku wata isagaa bahashiiba meesha ku wata saxaru ku wataa wasak biran weeye qashin badan bay kuu qaadi shaarubadaa soo haray waad hindhisoon diif iyo waxbaa kaa iman hargab baa kugu dhici hadhow intaad hindhisooto ba adoon isogeyn bay halkan wasakdii fuuli ama intaad meel wax ka soo cunto bay halkan raashinkii kuu fuuli fagaaraha iyo dariiqa soo martay adoon isogeyno halkaas suugihii kaaga yaallo sharafdarro wey ama diifkii kaaga yaallo dadka shaarubada waaweynna u fiirsado in badan oo kamida bahashii oo saarsaaran baadarkii oo timihii inta yar dhex gashay halkaa diif weynoo qalabay uu ka soo jeedo marka nadaafad iyo sharaf ma aha qasu shaaribi taqribu ladfaari saa iyo afartan beri ka badan imaamu muslim baana wariyay xadiidka qisada xadiidka anase iska ilaali qasu shaaribi shaaribta nabigu wuxuu yihi uxfu shawaariba si fiican u gooya ficilka nabiga haddaynu ku fasirnana ugu badnaan shaarubadu yaynan halkan bishinta xuduudeeda ah soo dhaafin oo hadhow aynan raashinkana kula cunin sharaabkana kula cabin nin baa wuxuu leeyahay nabigaan soo martiyey sala allahu alayhi waalihi wasalam markaan soo martiyey buu nabigu wuxuu faray buu yihi wuxuu faray waxaa kamid ahaa shaarubada inaan iska gooyo markaasuu intuu caday soo qaaday buu wuxuu yihi buu yihi ma kuugu gooyaa saa bishinta iigu saaray oo la simay buu jag iiga siiyey bu innagana laba bahal oo dheer dheer baad moodaa waxaan dhihi jiray magacay leeyihiin baa jira nimanka garka intay xiraan shaarubada dheerna sii daaya magacooda ma taqaana sheekh barsa alla naxariista wuxuu dhihi jiray afaangarallaha baalkan dabaqalooca afkiisa weli nin gar xiray oo shaaruba sii daayey waxogaga ma aragteen baalkii dabaqalooca afkiisu baabadmoodiba laba shaaruba oo dheer dheer markay soo gadoomaan garkiina u xiro mid afaangarallih iyo mid afkiisa dabaqalooc moodo wey marka shaarubadoo la sii daayay garkoo la xiro waa sunat lmajuusi majuus dabcaabu dhaqankood wey muslimkuna garka in la daayo shaarubadana la gooyo wey nin waxaan garanayaa markuu raashinka iyo halkaa cabitaanka soo wado ay shaarubtiisu sii geli jirto oo hadhow saa intuu yidhahdo jiido biyihi ama caanihii iyo sharaabkii wax dheerow ka dhaato taasoo kale wax saxa maaha iska daaya wa natfu ibtin kilkisha in la rifo waxay yidhahdeen rifitaankaa ka fiican xiritaanka laba faa'iiduu leeyahay dhahan rifitaanku mar koobaad weeye haddii aada riftoodan xirin aada u soo badan mayso haddaad makiinad iyo mindi marisana way soo badan midda labaad waxay leeyihin rifitaankan salka loo soo saarayaay urfkuu yareeyaa shiirkuu yareeyaa saasay leeyihiin fuqahadeenu hase laakiin haddii uu qofkii kari waayo meeshan dambe fa in shaqa nadfu lifi xalaqahu tan inuu raaciye ahayd oo isku xijsiiyee hadday kugu adkaato waad xiiri dee indhaha la nadiifiyaa la rabay nadfiguna wasiiladii nadiifintu ahaa hadday tacadurtoy suuroobi weyda ama mashaqadeeda la xamili waayo sidii kale lagu nadiifin kare lagaga saari karaa meesha looga saari halka waxaan maraynaa laba noocoo timaha ah oo in la zuuliyo la rabo waxaa sadexeeya waxalqu caanatin tima hoose in la iska xiro haddiiba timo hoose kaa soo baxaan oodan hoos ka abaar ahayn allawixiira adan ka ahayn timuhu waa wax dhib badane iyagana iska xir wax dhib badan waanwaa waa la socdaa mas'alada wa anfin liman ictaadahu daliil khaasa ma laha laakiin mawaaintanay uga qiyaasteenoo sanku maadaama meeshii diifkiiya wax ka imanayeen yahay hadday timo badan ka soo baxaan timihiina dheeraadaan oo bannaan usoo baxaan awsaakh badan bay kuu kaydin makiinada ha marinin oo yayna kugu adkaanine waxay leeyihin iska rib wa kaana bacdu fuqahaai shaaficiyati yakrahu natfa wayamuru bilqasr amuxib abari wuxuu dhihi jiray wayukrahu natfu in la rifa timaha saga karaahiyo wey muxuu u karaahaysan jiray laba xadiid oo beena ku soo arooray xadiid ibnu cabaas baa laga wari xadiid waxaa laga wariyaa abu nucaym baa cabdillahi bishir maazili ka wariyo wuxuu leeyahay laa tantifu shacra aladii fi lanfi timaha sanka ka soo baxa harifina fainahu yuuriu lakalata waxyaaba sanka iscuna buu sababaa qaarkood waxay yidhahdeen wuxuu uga jeedaa wuxuu sababaa samboor iyo wax lamida walaakin qusuuhu manqas ku jara mas'alada saa tacliilkaay tacliil aibadu ay qabaan wey waxay dhaheen timahan sanka ka soo baxaay faa'iiday leeyihiin faa'iidadeedu sanka markaad banaanka maanta oo dhan socoto boorhka kugu dhacaya iyo awsaakda iyo qashinka aada neefta ku jiidaysaay timahana celiya timaha meesha hadday ka baxaan kor bay kuu gelin samboor iyo xasaasiyad bay sababaan saas darteed timaha aada haysaga rifin bay yidhahdeen aadna ha u zuulinin waa xaajiz maskaxdaadii kore inay wasakdii u gudubto baaba ilaahay kaga celinayaabay yidhaahdeeno hawadii markay gasho qashinkii la socday timahana reebaya tacliilkaas waa ibadu inay qabaan abu nucaym xadiidkaasoon asixin fii kitaabi ibi buu ku wariyey qaar kalena xadiidkanay keeneen oo waxay yidhaahdeen sankan nabat nabaatu shacri fi lanfi amaanu min aljudaali cidarku judaalkay aamin ka tahay isna xadiid beena weeyo caaisho laga warinayo abaraani filowsad iyo keyrkii ku warinayaan xadiidka haddaba abu nucaym wariyabaa muxibu abari wuxuu leeyahay ha la jaro faa'iiday baa leeyahay jiritaankeeda shubhatu xadiid reebayna waa jiraaye rufitaanka ha laga daayo qolana waxay dhaheen timaha natfu libti baan uga qiyaasanaynaa ka soco walitixaalu witran alaaan kuxliga in la indhakuushaaye iyadana way sugan tahay xadiidkaa witarka sheegaya waa xadiid tirmidi warinayo ibnu cabaas baa laga wariyay iktaxiruu bilismadi ismidi geedka ismidka la yihahda ku indhakuusha fainahu yajlu lbasara wayumbitu shacra timahana xiribaha iyo kuwana aada bay usoo bataan oo markay soo bataanna qurux bay faa'iideeyaan aragtida indhahana wax badan buu ismidku ka taraayoo qashin iyo wax badan buu ka nadiifiyaa xadiidkaas waa asaxay laakiin jumlo dambeo tirmidi wariyo maxalu nisaaca sixadeedaa jirta ole wuxuu sheegay ninkana ibnu cabaas nabiga kaanat lahu mukxalatun indhakuul buu lahaan jiray yaktaxiru biha kula laylati alaaatan fii haadihi wa alaaatan fii haadihi habeen kasta tanna saddex jeer buu marin jiray tanna saddex jeer buu marin jiray culimmadu waa isu khilaafeen xadiidkaa sixadiiso tirmidu waa xasan buu leeyahay culimmada badankoodna waa daciifiyeen sheekh naasirna alaba qowluhu fi lxadiidi agarka maraajicda kutubtiisa wuu daciifiyey laakiin markuu maraya saxiixu tarkiibi watarhiib wuxuu leeyahay saxiixun ligayrihi xadiidkaa waa waa waa xoogeeyey halkaa markuu marayay kaasaa loo daliishaday in saddexda jeer laga dhigo qasrubaraajibna xadiidka caisheen soo maray weeye wayukrahu lqazacu madaxa qaar in la xiro qaarna la dahayo ama keenin dhaqan soomaaliga ahe wiilashiiyo gabdhaha loo heeraari jiray ha noqdaan laba noocoo kala duwan ha noqotee qaarna hareerta ha laga marin jiray qaarna hareeraha dhexdaa laga kala xiiri jiray ama hadda wiilasheennii yaryaraa kan galbeedka ay ka keeneen heeraarkii gabdhaheenna ahaan jiray intaa hoose ay xirayaan ha noqoto ama ka reer galbeedka laftiisa laga keenay xarfaha madaxa lagu qoraye shaxda lagu ciyaaraya ha noqdee madaxa qayb in la xiiro qaybna la daayo baa nabigu xaaraantinimeeyey alayh salaatu wasalaam oo waxaa sugan nabigeenu nahaa cani ilqazaci madaxa qaybna in la xiiro qaybna la daayo waa la diiday haddaynan xaaji iyo daruuro markaa qofka ku kalifin wahuwa xalqu bacdi ra'si wa tarku bacdihi walaa ba'sa bixalqihi kullihi dhammaantii in la wada xiiro dhib ma laha taana asalkeedu waxay ahayd nabigaa wuxuu arka alay salaam wiil loo soo heraaray wuxuu yidhi warusahni maxay tahay ama dhammaantii wada xiira ama dhammaantoo timaha wada daaya qoorjarkii ka warran marka markay munaasabadan culimmadu marayaan xalqu lqafaa waxay yidhaahdaan qoorjarkay ka hadlaan qoorjarka waxyaabaha ku soo arooray iyo ashraatu saacay ka mid tahay wax sal iyo raad loo sugan ma jiro walidaalika ibnu qudaama fi lmuqni iyo alxaafid ibnu cabdilbari fi tamhiid iyo nawowi fi lmajmuuc iyo keyrkoodba way ka hadlaan haddii qoorjarkaasi waxay yidhaahdeen timaha xaddu ra'si ay soo galo qazaci buu gelayaa haddii xaddu ra'si waxa ka baxsanee timaha yar daaday keliya la jarana dhibaato ma laha intaa waa khulaasada warka wayajibu alkhitaanu gudniinkiina waajib wey waxba waa dhow yahay baabku khitaanka gudniinka wiilashu inuu waajib yahay wax khilaafoo muctabara kama taagna nabiguna ala sl raggii soo islaamay buu wuxuu ku yidhi alqi canka shacra alkufri waktatim amar buu bixiyey isgud buu yihi nabig ala slaam amaa gabdhaha inuu waajib ku yahay waa maxalu nisaacin weeye wax daliiloo saxo aada u cad oo gabdhaha waajibinayana ma laha laakiin wuu fiican yahay khifaabka sharcigaah waxoogay yar in madaxa laga jaro ama xubinka dareenka qolofta ku dadan ee koree saaran sida haraggan raggiiba ku dadan oo kaleeto iyadana qolof baa ku dadan in qoloftaa laga fiiqaay iyada wax meesha ku jiraoo sunnaa weeye majmuuca turuqdana xilligii nabiga gabdhaha in la gudi jiray waa sugan tahay mid sixaaxay ku taallaa midna majmuucu turuqihi bay culammadu qaar tasiixiyeenoo sixaaxa waa ku yaalla idaltaqa alkhitaanaani labadii gudniin hadday kulmaan ka ragga la garaye gudniinka labaadee la kulmaya waa kee haddaa labadaba in la isgudi jiray sunnaduna sugtay baad halkaa ka garatay marka warka kaleo dhan iyo warka u n iyo unisef waxba yaanu sunnada kaa balgelgelinin iyo wadaadada ay mudakiraadka usoo dhiibto ama mu'tamaraadka iyo munaasabaadka qabanaya la dagaalanka gudniinka la yihaahdo kii xumaaha lala dagaalamo ka sunnada in lagu daraayi waa arrin dan laga leeyahay hadday munaasabadeed u timaado mar baan idiin keeni doonaa waxaan haynaa nineteen seventy one kii ilaa seventy nine kii u n-ka kulamadeedu qaybtada caafimaadku waxay dhiiri gelin jireen gudniinkaa sharciga inuu caafimaadna yahay waxtar badanna leeyahay markaa kadib bay kala fireeyeen markay kala fireynayeenna waxay soo bilaabatay mu'tamaraadkii sukaanta lagaga hadlayey oo asalkoodu waxa lagaga hadlo qofka dumarka akhlaaqdooda in la fasaadiye ay tahay oo marna nairobi ka dhacay laba laba jeerna qaahiro ka dhacay marna bikiin iyo jina ka dhacay baa mas'aladan lagu go-aansaday sidaa islaamku qabeen la dhiiri gelin jiray ee la ammaani jiray in dafaca isgadida laga dhigo dan kalea la leeyahay dan kale in la leeyahayna afkooda maynan ka aamusine iyagaa afkooda ku hadlay oo qoray qoralladoodiina waa yaallaan marka wadaadow yaan waxaan jirin lagu hoosgelinin kan sidiisa uga hadla xaraamtae dhaqan soomaaliga iyo fircawniga la yidhaahdo ma banaana kan kalee sunnada ah yaan la daad raacinin markii kan lala dagaalamayo kana mindida la raacinaya ha laga daayo warka unisef danta ujeeddada muslimiinta fasaadintoodu unbaa loo socdaaye laguna maalgelina ha layska ilaaliyo wayaxrumu waxaa xaraama khadbu shacri arajuli waalmar'ati ninkii iyo naagtiiba madaxooda in lagu cilaamo bisawaadin madow ilaa liqarabiljihaadi jihaad in loogu xoogeysanaya maahane halkan laba mas'aluu kasoo ka hadlay masalada asalku madaxii iyo timihii midab waa la marin karaa aan madow ahayn midabka madowgaa rag iyo dumarba asal ahaan lama ogola nabigu abuu quxaafa fatxi maka markuu yihi madaxii bedela wuxuu yihi hayiruu canii haada madaxan shayba curadan soo bedela cadiinkeeda wajanibuuhu sawaada madowgana ka ilaaliya madowgana iska ilaaliya weli nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kale nabigu waa amrayoo waa ka digayoo xadiidka ibn cabaas abu daawuud iyo kayrkood wuxuu ku yihi yakuunu fii aakhiriha aakhiri zamaani aakhiru zamanka waxaa iman doona qowmun yakhdabuuna bisawaadi ka xawaasil ilxamaam qolyo madaxoodii caddaaday madow idinka soo dhigi doona sida bahashan qooleyda ah qoorteeda qalinka madow ee marsan oo kaleet idinka soo dhigi doona laa yuriixuuna raaixata aljannati laa yariixuuna raaixat jannada carafteeda heli maayaan kaa taxriim mutlaqa buu isagana faa'iideeyey ayib waxaa la yidhi waxaa laga soo reebay masalada labaad ilaa ligaradi ljihaadi jihaadka garadkiisa garaduljihaad in loo soo istisnoodo wax daliilo ansaxay ma laha wax nas oo soo reebayna ma laha wax itifaaq iyo ijmaac oo soo kala istisnoodayna ma laha walow fuqaha badani ay yidhaahdeen laakiin waa ijtihaad cumuumkii naska wax cillo sharci oo lagaga soo reebay oo cali aynan jirin qolada soo reebtay maxay cuskadeen marka laba arrimood bay cuskadeen xadiid ibnu maajah uu warinayo oo suhayb laga wariyey baa jira oo nabiga yimid b ala salaam ina axsana ma اkhtadabtum bihi la hada sawaad waxaad madaxa ku marsataan oo midabaysaan madowga ugu fiican o arqabu linisaaikum fiikum haweenku isaga idinku jeclaanayaano dhalinyaraa waad soo baxaysaa buu yihi o waarhabu lakum fii suduuri caduwikum cadowgiina laabtiisa inu idinka cabsado rag wada xoog badanoo idiin marayo oday cadoo boosh cadoo dhacay uusan idin moodinna wasan wallaahi kan laba jeertaan ku celisa isagaaba daali cagta mari uusan idin dhihin xadiidkaasi ma asixinoo laba nin oo ducafaa ku jirta arrinta labaadi waxay yidhaahdeen wax badan oo muxaramaada baa fii saaxaati jihaadi la ogolaaday kalkhuyalaai xaragada in xaraga kibir loo socdo waxaa la ogol yahay keliyay dheheen fii saaxati jihaadi oo nabiga nin saxaabada kamida markuu intuu weerkiisii casaa xirtay uu xaragooday il wuxuu samey wuxuu samey fiiri wuxuu yihi daaya waa bishi iyo socod ilaahay uusan jeclayn ilaa fii hada almawطini xog iyo inaa istusin aadan ka lahayn tibatuuradku waa loo baahan yahay dheheen waxaa kaloo loo ogolaaday tibatuurad alibaacu wاramlu fi اlxaji gaaladii markay meesha fadhiyaan raggii oo daalan warjeedi qaarsada oo rig rig rig kasii yaal orda maxaa loo ordayey jibatuurad bay ahdeen marka baabka jibatuuradku kamid yahayo qiyaaskaas baanu ku khasisaynaa bay dheheen cumuumka calaa kulli xaal fuqahada lafteedu daciifba ha ahaadee waxun ay is yidhaahdeen muctamad buu noqon karaa la-aantii fuqahadu diinta inay wax taksiisiyaan kuma dhiiradaan culimada muslimiinta rag iyo dumar muuna kala qaadin maadaama dumarka jihaad loo ogolyahay dagaal haddii la galana dee hadhow maradii madaxa lagu dadayay inay dhudhumadu inay faydi shaki baa ku jira asalka inkastoo aynan ahayn rag iyo dumarkii baa lagu yiri kadib maxaa markii madow laga soo tago maxaa madaxa wayusanu waxaa suneeyey bisufratin jaalle ow xumratin guduud labadaasaa fiican ama huruud mari jaalle ah ama waaad ama waxaad marisaa guduud mari labadaasaa fiican oo nabigaa labadaa laga dhaxlay sala allahu alay wasalamoo ay ka sugan tahay wakhadbu yaday musawajatin haween la qabo lugaheeda in la cilaamo iyo warijlayhaa labadeeda luga gacmaheeda iyo lugaheeda tacmiiman iyagoo la wada marinayo bixinaain bixinaain la mariyo baa iyadana sunno ah waxaa sunna ah buu yihi haweenta la qabo inay lugaha iyo gacmahaba cilaan marsato laakiin nasku haweenka ma kala qaadin mid reer leh iyo mid aan reer lahayn lafdigan tacmiiman shardigaana ma camimin amaa haweenkii in la raba gacmaha inay cilaamtaan axaadiis badan baa ku soo aroortay nuxurkooda isku soo ururiyo meesha ugu muhiimsan aan kaaga qabtee nabigu calayh salaatu wasalaam fii fatxi makata waa kii baycada dadka la gelayey dadku baycada la gelayay dumar baa ka mid ahaa hinda binti cutbay ay ka mid ahaayeen haweenkii qaar baa yidhi baycaanu gelaynaa gacanaan cilaan lahayn bay soo taageen nabigu kuwaa bayca inuu la gala wuu diidey riwaayadka qaarkood wuxuu ku yihi gacantan aad gacan rageed mooda maxay tahay gacantan aan cilaanayn ad gacan rageed maxay tahay orad gacanta soo cilaa buu yihi meeshii oo laga cayriyey hinda bintu cutba wuxuu yihi laa ubaayicuki xataa tugayirii kafayki inaad bedesho kaanahaa kafaa sabcin waraabe iyo cidood gacmihiibaabad moodaa buuri saa darteed aad baa loo dhiirigeliyey gabadhu inay cillaanaato quruxna ugu filan haddee guriga reerka dhaqankiisana soo jiidashada looga baahan dheh markuu saa ninkuu usoo galo cillaanka iyo xararka markuu arko waxaaba laga yaabaa wax badan oo laga rabay dalabaadkiibu iska yaraan dhici kartee maasha halogaan yaxrumu waxaa xaraama cala rijaali raggii waa xaraam buu cilaankii ka yahay ilaa lixaajatin baahi inay timaado maahane inay caafimaad iyo daruuro keento ama cabsi intuu datay isdaday cilaan dumar isu ekeysyadee naf ku badbaadinaya maahane sida uu niqaabka iyo indhashareerku xaraam uga yahay bay cilaankana xaraam uga yahay hadda ceebta soo badatay waxaa weeye waxaan mawaaqicu daruura ahayn bay ragga indhashareer qaadanayaan wuxuu rabaa camaliyad ubreesha inuu fuliyo sidii naagihiibuu dhan usoo xihan man tashabaha biqowmi lacana allaahu lmutashabbihiina binnisaai min arijaali wey lacnadaa marar badan ka badbaadi maayo wale sidii nin raga meesha madax madax isuu turo naftaada hor haddii laakiin daruuro ay ku qabsato ood naftaada la baxsan weydo baabu daruuraad waa gaar laakiin marka horeba xaggu kaga soo talageli dharkiisana waa soo talan jilbaabkaiyo indhashareerka iyo tal rag leh waa akhiru zamaan ba waxaan joognaa wakti gaara berrina rag ii cilaan leh waagi hore de ciyaal suuq baan ku ogeyna in wadaad ii cilaan le la arkaayo waxaan u malaynayaa wax dheer ma jirto inay dhacdan waa laga yaabaan aanan ogeyn intabi mas'aladan wayaxrumu cala arijaali ragga cilaanka waa ka xaraam xilaankan gacmaha iyo lugaha wey kii madaxa ma waxaa laga hadlaayo nin lugihii cilaaman yahay gacmihiina cilaaman yihiin ilaa lixaajatin maahane haddii xanuun iyo nabar intuu ka qabto boogiyo ay waxyeelato la yihahda cilaan baa dawowa baabu daruuraadka tubixi maxduraat wey wayukrahu waxaa karaahiyaa nadfu shaybi ciradii in la rifana garhka iyo shaarubada iyo madaxa iyo dhafoorada ciradii cadin baa soo galay in la rifaayo waxaa weeye ma banaana waa karaahiyu yihi laakiin asalku xaraam weeye laba labadaba isaga daa mar weye cirada nabigu wuxuu ku magacaabay nuuru mumini i nuurun fii wajhi lmumini wey waa nuur wejiga qofka muminkaa saaran sharaf bayna ilaahay agtiisa u tahay qofku islaam inuu ku ciroobo oo madaxiisa ay ku cadaato wejigiisa ciro kaga muuqato ina min ijlaalillaahi ikraamu dishaybati lmuslimi qof muslimoo muslima ku ciroobay karaamiya sharaf buu mudan yahay waxaa saa darteed muslimiintii laga dalbaday markay qof muslimoo cirada ay arkaan inay ixtiraam dheeraada ixtiraamaan maxaa yeelay qiimo iyo sharaf buu leeyahay nuur baa wejigiisa ka muuqda mid taa isaga daa mid labaadna isaga daayo haddaad hadda ka tabaroonaato oo intay yar tahay aada gurto siay dib uga soo badanayso adigaagu isdhiibi doono cirada markay hal tahay rifto maalinka dambe iyadoo laba noqotay maararki labadii goo afar bay noqon soomaalida waxay yidhahdaan nin baa laba haweenu qabay mid ciraday kala dagaalami jirtay mid maxay kala dagaalami jirtay xamad mado mid caawa markuu yimaado inta ciraday rubtaa kalena habeenkadaa markuu tago inta madoay rubtaa ninkii maxaa u saaray marka waa in alawxiin noqdo soo ma madaxay baradha marka marka ciradu gabayay carabtu ka tiriyaanoo cirada afkeeda ay ku tiriyaan ay leeyihiin waxba intaan tabar daraahay haddaad rabta iyo halsiib saan usoo badanayo gurmadunbaa gadaal iga iman adaaba gacmaha intaad taagtay isdhiibi doonta ay leeyihiin saas darteed ciradu wayukrahu waxaa karaahiyaa nadqu shaybi cirada in la rifo baa xaraama karaahiyaa nabiguna waa ka reebay sal ly slam cirada in la rifo waa ka reebay wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an la ilah anta astafiruka atuub ilayk